asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen six golaha codka shacabka soomaaliyeed waa bisha decembar oo beri noqonaysa laba iyo labaatan caawara ay tahay habeen monday ah oo koob iyo labaatana golaha nineteen six waxaa marti noogu ah aqoonyahan faysal cabdi rooble oo ah shaksiga ugu badan ee ummadda soomaaliyeed sanadahan u dambeeyey oo dhan ay aada uga dhegaystaan faalaynta arrimaha soomaaliya wax laga weydiiyo weliba hadday tahay adduunyada iyo hadday tahay soomaalida laf ahaanteedaba faysal cabdi rooble ayaa caawa golaha noogu marti haddaba ah barnaamijyo barnaamij uu ka dambeeyo ayaa jira oo faysal aan hal jeer kasii wareysano waxyaalaha dhacaya iyo waxyaalaha soo socda ee saadaasha ah ee soomaalidu ka saadaalinayso siyaasadda soomaaliya halkee bay isu bedeshay halkee bay u socota waayahay waxaan ognahay shir lagu qabtay haddaba dalka jabuuti oo laga oo isugu yimaadeen waa shirka soddoniyo sideedaad aan caadiga ahayn ee dowladaha igad isugu yimaadeen madaxweynayaashooda iyo ama hogaamiyaashooda isugu yimaadeen arrimo fara badan baa lagaga hadlayay oo weliba aada ugu sii muhiimsan tahay dalka soomaaliya shirkaasi soomaaliya arrinta ugu muhiimsan ee kaga dacwooneysay goobta la tagtay waxa weeye dalka kenya isqabsiga ee dalka kenya iyo muranka dalka kenya kala dhexeeya dalka soomaaliya haddaan si kale u idhaahdo soomaaliya dhawaan waxay xiriirka u goysay dalka kenya taasi oo in muddo ada sitankaasi uu jiray wakti fisyaal lagu soo rogay wakti safarada la kala qaatay iyo markii u dambeysay oo lagu eedeeyey inay jabhad keeneen ama kusoo abaabuleen dalka soomaaliya sida gobolkaasi gado magaalada mandheere ee ku dhow inay rabaan inay khalkhal ku geliyaan dalka soomaaliya arrimahaasi faraha badan iyo faragelin fara badan oo ay ku hayso dalka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliyeed ku eedaysay igadna la tagtay haddaba arrimahaas oo dhan bal haddaba guud ahaan waxaan ku eegeynaa maxaa ka soo baxay shirkaasi maxay soomaaliya kala kulantay maxaa madaxweynaha dalka soomaaliya kala soo noqday shirkaasi maxaa shirkaasi lagaga hadlay ma tahay arrin sal iyo raad leh mise waa arrin aan sal iyo raad soonan lahayn caawa faysal cabdi rooble waa arrimahaasi dalka soo dadka soomaaliyed uga soo bandhigaya ama uga faahfaahinaya golaha nineteen sixty waa kan soo dhawo faysal
dhagood waad waad mahadsan tahay adigii asxaabtuna aad iyo aad baad umahadsan tihiin waanan dhowahay keliya waxaan ku bilaabi lahaa shirkan aan caadiga ahayn ee igad ee sideed iyo soddonaad wakti xasaasi ah ayuu runtii kusoo beegmay wakti aanay geeska africa nabadi ka oolin ayuu horta yimid suudaan iyo etoobiya dagaal baa ka dhex bilaabmay maanta ugu dambeysayna suudaantu aad iyo aad bay ciidamadeedu usoo tuushay ma ahun xadadkee in la xaadle inay gudaha u gashay etoobiya meelana ay ka gubtay xaggan kale ee tigree waad ogtihiin dab iyo holac aan weli geeska africa lagu arag ayaa ka dhacay t p l f d na la baabiyey maanta ugu dambeysayna gabadhu malas dhalay baa la xidhay oo loo aaneynayo t p l f iyo waxaas anfar iyo amxa oromo oo xagga gobolka walla la yidhaah oo oromo ku dhex jirta kelilka ama deegaanka amxaarada shan cishaba dagaal ba-an ayaa ka socda dowladdu way qarinaysaa waxay leedahay waa waxaa la ugaarsanaya t p l f laakiin may way qarin kari weyday marka halkaasna dab baa ka dhacaya xaggan kale eritrea waa markii ugu horreysay ay dagaalka etoobiya si caad usoo gasho haddana la xaqiijiyey inkastoo etoobiya iyo eritrea labaduba ay diideen oy laakiin maraykanku wuxuu soo bandhigay hay-ado badanna uu la qaybsaday satellite videos haddana kuwii dadkii samafalka ka shaqaynaya oo meesha ku hadhay ayaa si cad u sheegaya in ciidamada eritrea ay dagaal ka qayb galeen marka jabuuti waxa isugu yimid iyo dee halkii kenya iyo soomaaliya jabuuti waxa isugu yimid dad wada cabasho leh isla markaana dab aanay filanayn lix bilood ka horo meeshii ka holcayo suudaanta iyo masaaridu haddaan wax weyne dhicin doorkan waxay rabaan in ay muruqooda tusaan si aan webeiga biyo xidheenkaas ballaaran ee baaxadda leh aan loo dhisin soomaaliya iyo kenya iyaguna waxay tegeen iyagoo runtii si fool xun isku xagxagtay soomaaliya saaq dhexe ayay dirtay warqaddii ay lahayd iyo warkii ay ku dalbanaysay in safaaradda kenya gidi ahaanba la xidho sida caadiga saas ma noqoteen oo vienna convention oo u ah axdiga ay adduunku heshiiyeen sida loola macaamilo diblomaasiyiinta kollaba wuxuu jecel yahay tibaaxayaana isagoo ka kooban ilaa toddobaatan qodob meel qaarkood wuxuu tibaaxayaa inay ka fiican tahay in jaranjaro la maro marka albaabada loo xidhayo safaaradu wax idinka dhexeeyaan lagumana degdego oo marka hore waxbaa la dhimaa cultural attachega la eriyaa defense attachega la eriyaa marka ugu dambaysa ayaa inta badan laakiin kani wuxuu ahaa mar keliya maadaama dowladda soomaaliya ay u dulqaadan weyday wixii kenya ay ka dalbanaysay mar keliya ta ayay albaabada u laabtay haddii meeshaa laysugu yimid runtii waxaan jeclahan soomaali ahaan in aynu ogaano goboshan garta lagu qaadayay say ahayd iyo maxay ka koobnayd gagashan garta lagu qaadayay dad baa u tun weyn ugu tun weyn mana waa tawaanyarayaal iyo taageerayaan waxay isha ku haysaa qof kasta intuu ciidamo iyo xoogga uu leeyahay inuu ugu xoogga weyn waxay ahaayeen etoobiya oo kale xagga dhaqaale waa meel dhexdhexaad inkastoo ninkan hadda uhuru aanu lahayn haybadihii ay madaxdii hore kenya leeyihiin sababtoo ah nin balwadda balwad aad ay wax u yeeshay weeye marka meelaha la ysugu tago dadkuna ay yaqaanaan xantana lagu yaqaano isla markaana runtii raggii kaai u soo cabay maahe waa nin aqal boqortooyo intuu ku koray madaxnimada helay kajiloogle soomaaliya oo hadda waktiyadan la joogo kun weyn lahayn meesha isugu yimid ku xisaabtan oo inkastoo hadda shaksiyan marka laga eego daaha sare abiy iyo farmaajo ay isku fiican yihiin laakiin haddana waxaad ogaataa xaylesilaase iyo joma kaniyato waxay dhiseen gaashaanbuur ilaa imika dhisan defense pact oo xataa cid haddii la weeraro ama lala coloobo ay cidda kale la safanayso taasna hadii jeerjeebkay ugu jirtaa labadooda dal gaar ahaan markay arrintu tahay arrin soomaaliya in aakhiritaanka ay adag tahay xataa hadday labada madaxis jecel yihiin waxaa xadaynaya labadaa dal inay si aada u kala saftaan axdigaa dhex yaalla welina lixdankaas sano ay kenya xidhnayd ay xorta ahayd lixdan sano wax yar dhiman ay kenya xorta ahayd etoobiya iyo kenya aada umay kala fogaan weliba xidhiirkoodu ma ahon madaxda waa labada wasaaradood ee gaashaandhigga iyo labada wasaaradood arrimaha dibadda wax kalena ma ahee waxa weeye bartilmaameed waxa u ah siday isaga caabin lahaayeen ama ay containment waxa la yidhaahdo diblomaasiyadda gacan ay ku hayn lahaayeen dalka soomaaliya waanaad ogtihiin oo xilligii allahu naxariistee maxamed siyaad barre uu dowladda xoogga dhisay markaas waynu ka way ka gacan baxday soomaaliya waana iska celisay horta jawi caynkaasay tegeen jawigii ay saa ku tegeen sheeko hoosaad kolba waxaan ku maqlaynaa in ay habeennimadii si gaara u shireen uhuru iyo abiyi waa laba nin oo dhaqana oo kristan oo baarasha halkaas hoteelada caynkaa markay tagaan dee meeshaasay isaga sheekaysanayaan iyagoo koofigooda iyo waxyaabaha kaleba iska cabayaan walba shiki uun baa jira inkastoo ina weli noo soo caddaan in uhuru iyo etoobiya ay isla gaadheen fakar odhanaysa in soomaaliya ay degdegtay in aan loo baahnayn arrintan dhacday in arrintii xiisaddii la dejiyo sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda oo maanta warbixin sameeyey taas waxa iyana dheer oo runtii aada iyo aad aada ula yaabayso qaraarkii soo baxay runtii inkasta oo waxyaabo markii hore dowladda soomaaliya ay ka shaqaynaysay dib loogu soo celiyey sida dhuusamareeb two dhuusamareeb tree in howlihii lagu wado electionkii in la wado doorashadii in somaliland iyo soomaaliya wadahadaladii u socdaan xilli ay malawi hargeysa tagtay xilli uu uhuru yidhi xiriirkaygii waan xoojinayaa aan somaliland la lahaa xili south africa delegation kale oo ka imanaya uu kusoo wajahan yahay hargeysa oo weliba rag a n c da oo ninkii iqbaal la odhan jiray oon dhowr jeer dootannay uu hogaaminayo oo iqbaal aabihiis ay allah u naxariisteen maxamed xaji ibraan cigaal saaxiib ahaayeen una kambeyn gareeya arrinta somaliland marka ninka arrinta keliyata een shaksiyan waanad ila arki doontaane aan saluugay waxa weeye wax alla wixii soomaaliya ka cadhaysiiyey ee cirkaa geeyey cadhadii laguma soo hadal qaadin communikeega keliya waxaad moodaa amison aynu ka daalay oo soomaali ahaan aynu nacnay in lagu xusay oo ammaan yar oo ay ku farxaan loo jeediyey tan labaad dagoodow iyo asxaabta ku xisaabtan oo waxa fiican ummadda soomaaliyeed markaad la hadlayso inaad si fiican ula hadasho shirkaas innaba in aanay ka soo baxayn arrin kenya ciidamada ka jooga jubbaland ku saabsan in la ogaado ayay ahayd shacbigana lagu wacyigeliyo sababtaa waxa weeye kenya markii hore xoog bay kusoo gashay laba kun iyo koob iyo toban operation linda wixii ay tidhi laakiin markii amisom lagu daray kenya waxay la mid noqotay ciidamada kenya sharciyan baan ka hadlaynaa waxay la mid noqotay ciidamada amisom ee dalka ka jooga marka haddii la yidhaahdo amisom ha laga saaro no ciidamada kenya ha laga saaro waxay noqonaysaa jaranjarada weyne iyana ilaa xataa u n ta taalla in go-aanka laga gaadho in amison loo soo gudbiyo in amison ay markaa dowladaha igaad iyo audu ay u vood gareeyaan inay habboon tahay in kenya laga saaro iyo inaan laga saarayn heerkaa waxaan u malaynayaa weli maynaan gaadhin sababto ah waxa weeye wataan ku bilaabay hadalka een idhi garta gogasha lagu qaadayo ragga garta qaadaya dhinacay weecan karaan waad og tihiin oo haddii maanta aynu wadanno masar suudaan marka auda laga hadla africa oo dhan morocco iyo dalka ay dhinaca soomaaliya raacsan yihiin waxbay noqon lahayd oo masar oo kale ay culayskeeda saarta miiska haddase south africa oo aada iyo aada etoobiya ugu dhow etoobiya oo aynaan filanayn inay inaba tiraahdo ha laga saaro ciidamada kenya iyo runtii xooghaynta meeshan ka shaqaysa oo hadda ninka warqine oo abiyi ay aada iyo aada isugu dhow yihiin nin etoobiyaanana uu meesha maamulo waxaad garan kartaa inagoon homework badan samayn ama loobiyin badan samayn aynu meesha tagnay shirkan marka wax lasu meeshan laysugu yimaadana runtii waa iska gacansalaan ee dibadaha ayaa lagu soo dhammaystaa shirka igaad anigu waxaan saluugsanahay ninkii marka horena inoo fadhiyey i think cabdiraxmaan wuxuu ahaa maleeshiya haddana waxaa loo dirayba jeelle dad intay daaradda igaad marmaraan luqadihii lagu hadlayay aada u yaqaano oo la jaan qaadi shirarkan la isku imanayo haddaan dib ugu yar noqdo wax la soo karkariyey baa lala yimaadaa loobiyinkuna kama dhaca shirka maalintuu dhacaye beryaha ka sii horeeya iyo xidhiidhada aad soo samaysay iyo social iyo macaamilka aad la soo samaysay dadka kuwa saygaaga iyo facaaga ah baa horta la gaadhaa marka saluug weyn wuxuu ka jiraa runtii dadka aynu u diranayno diblomaasiyadda dalalkeenna oo runtii aada iyo aada u gaabinaya haddana igaad oo meel muhiim ah ilan sheekadii kenya may dhammaan weli laakiin marka haddana qof aan luqadihii garanayn western culturekii aan garanayn african studies iyo african history aan garanayn oday soomaaliyeed marka through four pointy fiveka iyo siyaabo kale oo awood kororsi awgeed lagu geeyo horta waxaad garanaysaa in xataa haddii mar dambe arrintan kenya ay soo noqoto aynu meel xun taalo hadal iyo dhammaantii wasiirka maanta wuu sharaxay markuu warbixintiisa sheegayey wuxuu yidhi dib xiisadii hoosa loo dhigo ayaanu ku heshiinay wixii naga dhimanna hoos ayaan ku dhammaysanaynaa sheeko aynu halkan kaga sheekaynay habeenkii ugu dambeyseen joogayna uu soo hadal qaaday oo runtii hadda loo sheegay ummadda soomaaliyeed kenya inay tahay dal aynaan ka maarmayn dal qaxooti badan inoo haysa dal dhaqaalaheedu aad iyo aad integrated inoogu yahay kenya oo la isku dhex milmay laakiin uu sheegay in la gucanayo jabhad kenya ay samaysay runtii taasina waa arrin debatable waxa ingiriisa la yidhaahdo waa arrin doodeeda iskaloo laga dootami karo ma ma jabhad kenya hubaysayba ma reero iyagu meesha kasoo duulayba ma dadkii jubbaland oo kala qaybsamayba innaga shaksi ahaan iyo dad waxgarasho ahaan waxa inagu habboon inaynaan qaadan marnaba dhinacyada dowladuhu waxay iska sheeganayaan laakiin proof cad ayna siiyaan marka waan ka gaabsanayaa runtii waxa uu ku tilmaamay wasiirku jabhad ay kenya ay hubaysay waxyaabo kaloo ka waaweyn oo kenya si caadi ah loogu tilmaami lahaa baa baa jira waxaa ka mida derbiga midabta koorka raysistiga ah ee ummadda soomaaliyeed ee reeguuraaga ee labada dhinac u kala gooshta ay ka dhex dhiseen iyagoo markaa tix raacaya trump wuxuu ku sameeyey mexicanka arrimahaasoo kale ayaa aniga waxay ila tahay africa degta ugu dhici lahaa laakiin jabhad aan weli la xaqiijin wax reeruhu isku haystaan oo qofka soomaaligeed weydiiso qofba dhinac kale kuu sheegayo xataa maba fahmi karaan kuwan secretariatka amisom marka runtii wax weyn kama soo bixin waxaad moodaa in la yidhi waad ciyaal kubad isku diriray oo la yidhi dib u noqdo hadda arbitre uma baahnidiine meeshaad ku ciyaarayseen ku ciyaara arrintaana soo annaga idinla soconayna abiyi iyo raggii meesha joogeyna inaba far umay qaadin sidaan sheekada ku maqlay arrinta soomaaliya marka waxaan jeclahay bal intaa inaan inaan kusoo kooba haddii wax aad weydiineysaan
faysal waxaan ognahay inay shir waa shir gaara wada galeen madaxweynaha jabuuti soomaaliya madaxweynaha etoobiya iyo dalka kenya sax kaasi oo la sheegay inuu yahay shirkii laga wada hadlayey ee sida gaarka looga hadlayay arrimaha kenya iyo soomaaliya kaasi inaba wax wara oo ka soo baxay ama wax wara laga wada hadlay inaba ma soo baxin iyaka
ka anigu sidaan waa horta dee wax officialna maaha waxa weeye leakage ama warar hoosta laga soo tuurayo oo ama dadka markaa ka dul shaqaynaya aniga igu maqalo walba in uu abiyi farmaajo kula taliyey in uu arrinta dejiyo inaan loo baahnayn in ay isagiyo kenya hadda isku dhacaan in uu aad moodo inuu u xagliyey waxay kenya rabtay anigu waxaan isiri sheekada etoobiya iyo kenya waxay isbedeshay maalintii umu yaalo tegey prime minister abiyi oo laamuu jidkeeda nageele ilaa laamuu isku xidhi doona maalintaa inay si gaara u sheekaysteen in markaa uu magaciisii uhuru uu ka dhaadhiciyey view pointskii uu isagu ka qabay arrintan markaa sheekadu siday tahay kollaba way soo bixi doontaaye natiijadana waaban ka aragnaaye wax kenya ku qanacsan tahay ummadda kenyana ku qanacsan yihin baa meesha ka soo baxay waxay soomaalidu filinaysay inaba kama soo bixin marka shirarka albaabadu u xidhan yihiin waxaa keliyaed ku qiimayn kartaa labada dhinac ee wax isku hayay siday u kala qanciyeen ama ugu qanceen ummaddoodii marka anigu maanta very disappointed baan ahaa markii uu foreign ministerka soomaalidu uu arrinta ka sheekeeyey weliba isagoo aad moodo inaanu ku dhiiranayn uu arrintii hoosu dhigay dhowr habeenka hore uun bay ahayd inay albaabada u xidheen laakiin runtii waxaa la yidhi sidaad u jabtaa loo dhutiyaaye in ay soomaaliya cadho ka muujiso wixii muxuu yidhi allahayow wax dhowran maayo dhagaxi soo daadi in mararka qaarkood princibal isku taagto inkastoo dadka qaarkood u arki karaan deg deg xagga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka yimid laakiin waxaan hubaa uun damoor aad kolba inta aad adeyg tusto ood waxaaga isku taagto in lagaa faaganayo marka cashar bay u noqonaysaa baan isleeyahay uhuru in uu hadda kadib markuu wax ku dhaqaaqayo uu islaaliyo inkastoo labadii arrimood ee ugu waaweynaa aan waxba aanay iska bedelin kow arrintii somaliland waxba iskamay bedelin waana meelahan ka shikisanahay degoodow in abiy uu farmaajo uu odhanayo dhinacaa ha gelin because ethiopia waxay somaliland ka dhisatay mar hore full embassy embassy buuxa oo u dhigma ku meel kasta oo xataa military attache leh xataa counsilaradii leh ayaa hargeysa ethiopia u jooga waxa kale oo u jooga dhowr mishin oo kale bayca mushtarkii commercigii wax saasa marka isagoo abiy aynu taa hubno in in aynu ka filanno inuu la safto dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed uu ku yidhaahdo uhurow kadaa soomaaliya waxa anigu aan soomaaliya ku wado waa runtii waa pie in the sky waa waa awrkii cirka aad aad ku ogeyd marka abiy anuu kamaan filanayn natiijadiina way ka muuqataa in aanu dhinaca tan cumar haddii aan ku yar taabto ismaaciil cumar geelle oo oday soomaaliyeeda runtii waxay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed in ay ka daba tagto xidhiidhkaa yar wiiqmay oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu dareemay in dalkii uu intaa isha ku ilaalinayey cadowgana ka ilaalinayo uu yurka lahaa in ay soomaaliya ku degdegtay ninkaa dilaaga ah ee eritrea inay ka raacday waa sida reer jabuuti ku dhigayeen nin diplomata oon jabuuti reer jabuuti ah oon la hadlay wuxuu si cad iigu sheegay in ummadda jabuuti iyo madaxda jabuuti ilaa halka ugu sarreysa ay aada iyo aada uga xun yihiin la tashi la-aanta uu uu la tashan waayey maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya isla markaana eritrea oo dhulka haysata uu si gaara ula saftay
waa gartay waxaan ognahay oo kale in aada looga hadlay shirkii loo qabtay dooldoboleedyada dowladda dhexe iyo wadamada tan soomaaliya taageere magaalada muqdisho lagu qabtay masal madera oo ah safiirka u jooga midooda africa soomaaliya u jooga kana mas-uula ciidamada amisom in uu sheegay in ay la gaaray waktigii soomaaliya ay iyadu la wareegi lahayd amnigeeda oo two thousand twenty one ka ciidamada la bilaabi doono in amisom laga saaro dalka soomaaliya shirkanna ninkii ahaa guddoomiyaha midooda africa lafahamtiisu hadalkaa waa uu sheegay arrintaasi maanaya hordhac u noqon karin in ciidamada kenya laga saaro dalka soomaaliya two thousand twenty one
horta dhagoodo inaad ogeyd mooye maanta waxaan ka qayb galay seminar webinar zoomka ah oo ambassador sheen iyo ambassador stephen oo ninkii soomaaliya laga soo bedelay oo hadda uu yamamaato bedelay uu nagula jiro arrimahaasanan laga hadlayin shir hoos ahaan oon markaa dambe qaar kala sheekaystay waxa oo meeshaan ku wada jirnay arrimahani waxay ku xidhan yihiin isbeddelka ku yimid siyaasadda maraykanka ee ku aadan soomaaliya iyo qaar yuruba ka mid a oo maraykanku uu ka saaray ciidamadiisa ama ka saari doono intaanu trump xafiiska tegin jabuuti iyo kenyana loo kala wareejin doono marka xoogii soomaaliya joogay maraykanka badhna kenya la geynayaa badhna jabuuti in kharashkii lagu taageerayey amisom aad iyo aad iyo aad marawaaxid loo dhimayo dalalka qaarkoodnaba gidi ahaanba ay joojinayaan wixii ay amisom ku taageerayeen laba arrimoodba kow amisom oo wakhtigeedii dheeraaday iyo laba amisom oo natiijadii ka soo baxaysay ay ay yar tahay saaad ku og tahay labada dal ee keliya ee haddii amisom ay meeshaa ka baxdo aan ka baqanayno in ay iskood waxu qabsadaan waa waa kenya iyo iyo ethoobiya burundi maalinta la yidhaahdo waa laydinka jaray kunkii dollar ama askariga seraleon dowladdoodu horey uga saaraysa laakiin labada odhan doona amisom haddii la buriyo ama la dhimoba annagu ma dhimayno waa ethoobiya soomaaliya sidaad ku og tahay ethoobiya ilaa nineteen ninety four lugtay kula jirtay soomaaliya two thousand sevenna watii weerartay oo muqdisho hubka culus la dhacday kenyana twenty eleven watii soo gashay iyadoo le waxaanu eryanaynaa argagixisada marka waa in soomaaliya yes waa baryahana way wayse soo gureysay qorshaha i think inaan halkan beri horena kaga hadla qorshaha amison baaba wuxuu ahaa mar haddii twenty twentyga la gaadho in ay u baahan tahay oo keliya ta amison waxaa la yidhaahdo wejiga xamaangurashada so wejiga xamaangurashadu inuu noqon karo twenty twenty one ilaa twenty twenty three xamaangurasho haddii la yidhaahna waxa weeye dhimis aayar ah ilaa ninka ugu dambeeyay shaksiga ugu dambeeya ka baxayo marka runtii anigu maanta waxaan ku dootamay oo aan isleeyahay tanna waxbay u tahay oo miciin bay u tahay ilaa iminka security sectorka soomaaliya oo lacaga badan la gelinayey capacity building wax ummadda soomaaliyeed iyadu ay dhisato dagaalka way taqaan laakiin tababar iyo qalabkii ay u baahnayd lama gelin jirin ee amison iyo dad kalea la gelin jiray marka inta wejiga hore laga yaaba in ay dhibaato ay ku yar noqoto ummadda soomaaliya laakiin waxaan rajayn karnaa oo keliya dadiyowgeena marayg ku nool gaar ahaan qolyaha ku nool meelaha soomaalidu ku badan tahay oo hadda aad iyo aad u vood garaysay doorashadii ugu dambeysay rag badan oo democrat oo daneeya arrinta geeska africana ay kusoo noqonayaan sida kerry iyo antony oo noqon doono secretariga arrimaha dibadda waxaa hadday nagu habboon inaan loobiyin gallo in xoogga ay saaraan dalalkan reer galbeedku in xoog dal oo soomaaliyeed la dhiso xataa lacagtan amison lagu bixinayey rubuceed haddii lagu dhiso askar soomaaliyeed waxaan qabaa inay cid kasta iska caabin karto mar dambana aanay amisom aanay lugaha ka xidhin hadda maba saari karna amisom degooda dibta inagu haysata amisom anugu weligeena amisom critique baan ku ah dibta amisom inagu haysta waxa weeye qaraarka ay ku joogaan iyo qaraarka ay ku baxayaan gacanta inaguma jiro marka ilahay waxaan ka baryaynaa in la noco oo sidaa inta bejidka lagaga jaro ay nagaba baxaan ama diyaar aynu u noqon ama yaynaanu u noqon marka al-shabaab iyo arrimahan baqashada ayaa noqonaysaa in ummadda soomaaliyeed intay dib isugu soo noqoto inay uga tashato sidii securityga wax looga qaban lahaa
faysal waxaa jirta in muxuu ahaayey turjiga laga dhisaayo xarun weyn oo al-shabaab lagala dagaalamo oo dhawaan xataa qalab fara badan la geeyey gaadiid fara badan oo aada fara badan la geeyey waxaan ognahay ethoopiana dee kama jiraan muxuu ahaayey al-shabaab kama jiraan balse waxay ku andacoonayeen geeska oo dhan xarunta laga maamuli doono al-shabaab lagala dagaalami doono in laga dhisi doono wax wara arrintaasi ma ka haysaa
may runtii kama hayo manaan akriyin laakiin waxaan ogahay uun in maalmo dhaweyto meelaha baraha bulshada la isla dhex marayey oo lalahaa ciidamadii liubilayska ayaa xadadka soomaaliya lagu soo daadiyey waxay tahayna garan mayno waa excuse haddii taasi da jigjiga waxaa la geeyey gaadiid aada u fara badan oo muxuu ahay kuwan ciidamada isticmaalaan oo kuwii lageeyey la geeyey baydhabo oo kale ingiriisku geeyey oo kale in intaa ka badan baa la geeyey oo dowladda etoobiya markaa codsatay inay noqoto xarunta al-shabaab lagala lagala dagaalamayo ee geeskan oo dhan ba dagaalka geeska oo dhan arrintaaswaa wa waa arrin aad iyo aada u dhici karta istaraatiijiyadda abiyi uu ka leeyahay geeska afrikana aad iyo aada u waafaqsan oo ah in uu abiyi muruq ninkan anigu dee beri horena twenty eighteen markii aada loo daba boodayy waxaan ahaa shaksiyaadka farax ku tiriska ee runtii fahmay shaksiyadan wuxuu yahay abiyi waa nin waa nin isku haysta in loo soo waxyooday xagga masiixiga wax kasta uu niyadda gashadana qaban kara hadda ta ugu weyn waxa weeye barnaamijka la yidhaahdo soo celinta taariikhdii ballaarnayd ee muruqa lahayd ee etoobiya waxyaabaha uu aada iyo aad ula dagaalami doonana waxaa ka mida wuxuu ku tilmaami doono argagixisada isagoo xagga masiixiga ka imanaya weliba masiixigii aynu naqaanay maahe waa tu aada iyo aada mayalka adag oo reer galbeed ka timida maaha tii aynu muddooyinka dheerayn isla noolayn sida ortodogsiga iyo koteliga waa tu la yidhaahdo pentecostal oo dadku jibboodaan oo suufi camal oo kalea i think abiy in uu xaruntaa ka dhigo inkastoonan maqal laakiin waxaa jirta in uu hami weyn ka qabo in wuxuu ugu tilmaamay innaba inaanay etoobiya mar dambe ka warwarin waxa la yidhaahdo jiduhelidda mariinada badda badaha geeska africa marka jigjigay weligeed waxay lahaan jirtay taariikhaha uu soo celin waxaa ka mid a labada xoog ee etoobiya ugu xoog weynaa waxa kow ka ahaa wixii la odhan jiray third division ama divisionkii saddexaad oo xaruntiisu adariya jigjiga ahayd xooggiisuna jigjiga ilaa dhagaxbur ilaa gode intaas ahaa marka haddii uu tigre ka soo fara xasho lazman waxay imanaysa inuu dhinacan bariga oo oo oromoodu aad iyo aad xaggan kenya u danaynayso isaguna uu u danaynayo inuu labada albaabadoodba ka soo xidho waxalla wuxuu ugu tilmaamay argagixiso marka arrinta inkastoonan detailkeeda weli helin laakiin waa arrin macquula haddii laga eego abiy fakerdi fakerka uu ka qabo
waaya aad iyo aad buu mahadsan yahay faysal cabdi rooble waxaa ka wareysanaynay shirkii igad ee ka dhacayay dalkaasi jabuuti arrimaha soomaaliya kenya iyo weliba arrimaha dalalka igad ka dhexeeya oo beriyaha kan khallaasi fara badan ka taagnaa intaa iyo kaasa ku gargar